habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoonka waxaana la diyaaraa falastiin axmed iimaan
wacanan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoonka barnaamijka martida microfoonka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali oo booqasho ku yimid magaalada tan washington mudan madaxweyne waxa aad ka hor timid oo aada diiday nidaamka wax qaybsiga ee waayadan dambe soomaalidu ay wax ku wadaagayeen gaar ahaana dhanka siyaasadda iyo awoodda oo ah afar iyo barka maxay tahay sababaha aa ku diidan tahay maxaase haysaa oo lagu bedeli karaa ha isleedahay hanaanka afar iyo barka
sababuhu walaale waa tiro badan yihiin midda koowaad waxaa weeye su-aal hore uga heshiisay inaan four point five xaa lagu qaybsan bishii december laba kun iyo ko iyo tobankii garoowe one markii somaalida isugu timid heshiis baa la gaaray micnihiisu ahaa in doorashada hadda ah oo dhacaysa laba kun iyo labiiyo tobanka wixii ka dambeeya aan lagu soo xuli karinin afar dhibc shan haddaa aqrida marka qodobka labaad firqadiisa koowaad labaad saddexaad afraad shanaad waxaad ka arkaysaa in ay ku caddahay wax kastoo dhaca xataa haddii lawaayo la aadi waayo doorasho ah hal qof hal cod in isla markaasi aan waxba lagu soo xuli karin qaacidada ah afar dhibic shan n ugu dambeynaysa laba kun iyo labayo toban midu taa weeye waxaa weye heshiiskaasi waan wada sixinay anu markaas waxaa raisal wasaarihii soomaaliya madaxweynihii forole ee puntland madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed gudoomiye barlamanka markaas jira haddana madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan intayada waa sixinay iyo madax kaloo markaa jirtay marka heshiiskii waxay ahayd in sidiisa loo loo fuliyo maadaama dowladnimadu sideedaba waa inay leeda waa leeda binding contract waxa weye heshiisku waa in uu micno leeyahay micnahana suubinaya waxaa lagu heshiiyana siday tahay in loo fuliyo wey waa midda koowaad midda labaad dowladnimada soomaaliya waxaa laba ina horumarto afar dhibic shan xal baa loo arkayay labadii kun inaysan xul ahayn wanaag soomaaliyana isu ku jiran waa la garanayay laakiin waxay ahayd qaacido lalahaa markaa marxadaha looga gudbo lix iyo toban sana kasoo wareegtay waxaad moodaa qaacidadii waktigaas lalahaa xa lagaga gudbo dhibta markaa jirtay oo soomaalida la isugu keenayey ayaa waxaa laga dhigay sharci law of the land waxa la yihahdo ama sharciga dalka laga dhigay oo la rabaa in lagu socdo weligeed dowladnimaduna way isoo bedeleysay marxalad kadoon baan soo maraynay waa soo horumaraynay yani mustaqbalka haddaad eegto soomaaliya iyo iyo taariikhdii dhaweyda soomaaliya markaad eegto dowladnimadanaa duntay dagaal xun baa dhacay oo ah xarbin ahli ama civil war waa kasoo gudubnay qabqablayaal baan u gudubnay dagaal waa laga sugda maxkamado iyo dowlad ku meel gaara dowladnimo hadda taabaan haysanaa waxaa rabaa marka tadawurkaas ay samayso dowladnimadeenu systamka dawliga ee wax lagu dhaqayaana waa inu isna la kobcaa marka inaanu anagoo joogno laba kun iyo lix iyo toban dib ugu laabano laba kun waxaa weeye caqliga saliimka ayaa diidaya dad badan waxay aaminsan yihiin in ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah in aan laga maarmaynin afar iyo barka oo ay tahay qaabka keliya ee soomaalidu hadda ay wax ku qaybsan karto qaab sidee ah isleeda waa lagu qaybsan karaa feri waxa aan anigu aan raadinaynaah ama puntland raadinaysa ama dad badan oo soomaaliyeed horta arrintan puntland ay kasoo horjeedo afar dhibic shan puntland keliya maaha somaali dhan baa qabta dad dhan baa qaba lakin idinka waxba la weydiinaynin waxa weeye waxaan rabnaa in qofka baarlamaanka gelaya uu yahay qof deegaan leh adduunka qofaan degan lahayn ma jiro qof cirka deganna ma jiro qof dayaxa deganna ma jiro dadku degaan bay ka wada yimaadeen dhul bay leeyihiin qofku waxaa rabaa marka inuu yahay accountable inuu yahay qof yani la xisaabtami karo meel ka soo jeeda waxaan rabaa xildhibaan ka imaanaya luuq inuu ka fekero luuq iskuulkeeda caafimaadkeeda waxbarashadeeda horumarkeeda dadku waa xisaabtamaan yihahdaa maxaad noo keentay afar sanaad baarlamaan ku jirtay luuq maxaad usoo hoysay talagaalaya taa weeye dad waxa weeye matalaad shacbi ah oo dhab ah dadku inay helaan baa la rabaa lix iyo toban sano ayaan xildhibaanna u diraynay meesha la yihahdo xamar ama meel kale oo aysan dib dadku ugu soo laabanayn waxna aysan kusoo celinaynin waxa weeye haddii la rabo marka wax hadda jira in lasii wado de waxa weeye de waa ta hadda lagu raadinaya four point five laakiin haddii la rabo wax hadda jira wax laga bedelo dowladnimaduna ay noqoto dowladnimo dhab ah oo dadku ay matala shacbiga yeeshaan waa in laga baxaa qaacidadan mana shaqaynayso mideeda kale waxaa wax lagu dhisi karin ma hadda kasoo qaad baarlamaanka jubbaland hadda yani ahaa baarlamaanada ugu dambeeyey wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye matalaad shacbiga oo dhaba deegaan baa lagu soo xulay deegaan bayna ku joogaan marka wax dhib badan oo yani mushkilada maa waxa la raadinayaa waa wax sahlan laakiin haddana soomaali anfacaya ayaa la rabaa
dad badan waxay leeyihiin sababta puntland keliya ay u dooneyso marka la fiiriyo mas-uuliyiintii kale shirka ka qayb gasho waxay tahay puntland oo isle qaabka keliya ee aad sad ka badan dadka kale ku heli kartaan waa qaabkaas arrintaas mar badan baan ka hadalnay waana la ii weydiiyey nimankii ajnabiga ah oo noo imaanaya waa i weydiiyey waxay dhahaan waxaad ka hadlaysaa ma numberka mise waa principleka number amase principle waxaan ka hadlaynaa principle weye wa- waa aaminsanaan ma aha waxaan ka hadlaynaa sadbursi waxaa la yidhahdaa puntland wax gaar ah oo ay ku hereyso four pointy five oo aysan soomaalida kale aysan ku hereynin aysan xadar ku hereynin oo aysan eh, baydhaba ku herayn oo aysan kismaayo ku herayn ma jirto waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye dowladnimo soomaaliyeed oo dhab ayaan rabnaa waxaan rabaa in laga gudbo qabiilka waa in deegaan loo gudbo wax sababta waxaa weeye adduunka meel qabiil wax lagu qaybsadaa ma jirto maraykanka aan joogno dee waxaa lagu qaybsadaa eh, district iyo iyo state marka adduunka waxaan rabnaa inaanu la jaan qaadno dowladnimaduna horumarto dowladnimaduna ka- kama soo harto institutionska hekelka dowladnimo ee dadku ay leeyihiin wanaageeda haddaad institutions wanaagsan oo ku dhisan qaab nidaam oo dowladnimo wanaagsan aad yeelatana dowladnimo dhabaad gaaraysaa laakiin haddii la rabo aan joogno qabiilkeenii oo odayga kamba qabiilka ha soo xulo oo ninkaas xildhibaanka isagu cidda keliya wax ka maqla ha noqoto kamba qabiilka sina soo xulayey oo wixii soomaaliya ka dhacayay oo ah oday iga dhig aan xildhibaanka ha dhige maaha waxaas wax shaqeynaya maaha waa in laga gudbaa dowladnimo sax in loo gudbaa rabnaa annaga waa maasanta badan madaxweyne Een, waxaa jira in marka hadda la fiiriyo qaabka waxqaybsiga waxaa laleeyahay puntland laftir sidee rabaan inay soomaalida ugu soo gudbiyaan nidaam iyagiiba ay qaadan waayeen male waxba kama jiraan puntland baarlamaankeeda wuxuu ku dhisan yahay deegaan waxaa lagu xaq kusoo doortaa waa deegaan haddaan kusoo qaato gobolka mudug wuxuu leeyahay toban xildhibaan gobolka nugaal wuxuu leeyahay sagaal xildhibaan gobolka sool wuxuu leeyahay toddobiyo toban xildhibaan gobolka bari wuxuu leeyahay koo iyo labaatan xildhibaan qaab noocaas wax lagu soo doortaa marka waxaa la leeyahay puntland qabiil bay wax ku doorataa of course dadku qabiillo weeye deegaanadana qabiil baa yani loo ya- mararka qaarkood loo kala degan yahay oo qabiilba meel buu ku badan yahay laakiin qaabka hadda ay wax kusoo doortaa oo xildhibaanadooda ku yimaadaan waxaa weeye waa qaab deegaan weeye Een, marka la yidhaahdo qaab degmaha waxaa lagu qaybsado Een, dadka qaar waxay leeyihiin in waagi maxamed siyaad barre dad een, cadaalad darradii laga dagaalamay ay ka mid ahayd in beelaha qaarna degmooyin badan la siin jiray beelaha qaarna aan la siin jirin Een, oo ay tahay haddii la yidhahdo degmooyin ha lagu qaybsado in ay noqonayso in degmooyin gobollada qaar ay u bataan lagaba yaabee puntland laftirkeeda in looga bato oo gobollo kale uga bataan qaabka noocaasa in la raaco gobolaysigii een, maxamed siyaad barre ama degmooyinkii een, nidaamkii milatariga maxamed siyaad barre uu sameeyey ma waxaa is leedahay qaab kaloo deegaanada cusub lagu qaybsanaya la sameynaya mise markii la yidhaha degmaha lagu qaybsado waxaa dib loogu noqonaya tii maxamed siyaad barre walaashay waxa weeye waxyaabaha horta beenta dadka ay sheegaan bay ka mid tahay xisaabta dhan hadduu yimaadana dad kale maxamed siyaad bare haddaad gaara degmeen u sameeyey ayaga ayaa hadda dib ugu soo laabanaysaa maxamed siyaad bare intuusan imaan waddanka waxaa ka jira afar sideed degmo markuu ka tagayna sagaashan iyo laba degmo afartan iyo afartaa degmo oo lo oo lagu daray nidaamka maxamed siyaad bare ku daray waxa weeye soomaali cid aan wax loogu darin iyo deegaan aan degmo loo sameynin ma jirto qabiil baan kuu sheegayaa haddaad tiraahdo hadda masalan aniga eh, cabdiweli wuxuu wuxuu doonayaa reer gaar wuxuu doonayaa kasoo haad marka majeerteenka la yidhaahdo maxamed siyaad bare dowladdiisu intay jirto oo dhan laba degmo keliya ayaa deegaankooda laga sameeyey oo abuurtin leh iyo dangorayo waxaan kuu sheegayaa marka gobollo dhan baa la sameeyey oo hadda masalan yani deegaanada qaarkood oo degmooyin wada cusub ah hadda aan kow iyo laba ku oran karo wax ka jira arrintaas ma jiraan waxa weeye degmooyinku cil bay u badatay meel kastaa laga sameeyey degmooyinka Een, waxaanse kuu sheegayaa oo kale maxamed bare sababta loo leeyahay waxaa weeye waa reference point meesha ugu dambeysay oo dowladnimo soomaaliyeed aanu kasii amaqaadi karna weeye Een, laakiin hal baan kuu sheegayaa ha la yidhaahdo maxamed saad bare dad gaara miyuu wax siiya haa aan ku laabano aan dib u aadno marka sideedii gobol ha loo laabto iyo afartan sideedii degmo haddii la rabo waxina badan ma suubinayso waxaan rabnaa marka annagu reference kastoo la sameeyaba puntland diyaar bay u tahay wax lagu qaybsado waxaan rabnaa marka waxaa weeye matalaad shacbi oo dhab ah dowladnimo wanaagsan haykel dowladnimo oo soomaaliya anfacaya iyo in waddankaani meesha uu istaahilo la geeye aan dib loo celinin oo mar walba aan qabiil dib loogu laaban Een, saameyn intee leg ayaa is leedahay qabyaaladdu waa ay ku leedahay siyaasadda hadda soomaaliya ka jirta fiiri ee qabiilka ee sida soomaalidu ay mogtahay waxa- qabiilku qofku me- reer buu ka dhalanayaa deegaan buuna ka imaanaya qabiil iyo qabyaalad weeye waxa weeye waxa xun waxa weeye nidaamkii dawliga ahaa iyadoo oo dan gaara laga yani lagu fushanayo in qabiilka la isticmaalo taa way taa xun qabyaaladdu laakiin qofku reer buu dhalan karaa mogtahay deegaan buu ka imaanaya waa qabiil waa sumad un calaamad weeye ninkaas waa reer hebel mushkilad maa taasi waa iska harmless oo dhib weyn taas ku jirtaa ma jirto laakiin waxa weeye isticmaalidda qabiilka iyadoo oo dan gaara lagu fushanayo oo nidaamkii dawliga ah la qabyaaladeeynayo iyadoo raba in lagu gaaro dan gaara oo shaksiyadeed dan qabiil aan la tixgelinaynin dan maxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa gobol aan la tixgelinayn hadda waxaa la diidaynaa waxaa weeye in institutionska dawliga la qabiileeyo oo siyaasad ahaan loo isticmaalo
waa mahadsan tahay dhinaca kale waxaa aad loo hadal hayaa in maamulada gobolada hadda soomaaliya ka dhismaaya marka tusaale ahaan madaxda oo kale ama adiga ha noqoto ama madaxda kale ha noqotaane ay tegayaan dalalka deriska la-ah soomaaliya in ay u muuqdaan qof gobolkaas un ku eg oo calanka gobolkiisa qaadanaya tusaale ahaan addis ababaa tagtay waxaa la yidhi cabdiweli ma wadan calanka soomaaliya laakiin dhanka kale calanka etoobiya yaalay wuxuu watay calanka puntland adiga ra-isul wasaarena waa soo noqotay oo soomaaliya waa kasoo noqotay sidee u dareentaa marka aad tagtid dal laakiin calankii gobolka aad wadatid iyo adoo ku dabaqaya xitaa federaalka dalkan ka jiro kale fiiri waxba kama jiraan arrintaa iyada ah hadda anaga etoobiyaan tegey markii hadda anagu aan sameyneynay markii aanu breska la hadlayey oo ama aanu aniga wasiirku arrimaha dibadda ninka la yihahdo tedros aanu taagnayn waxaa calan gadaashiya taagnaa calanka soomaalida u ahaa calanka buluuga ahaa xudugta dhexda ku lahaa buu ahaa isna calankiisii buu ahaa soomaali baan ahay markaan etoobiya joogo waxaan isticmaalaya waa calankii soomaaliya wey taas saasaan leeyahay oo ereygaan ah calankaagii baad la aaday dabcan etoobiya iyo puntland waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan waxaa jirta xuduud dheer baanu leenahay dano badan oo wanaagnaa wanaagno ayaa jira oo ay kamid tahay nabadgelyadu kamid yahay ganacsigu kamid yahay waxyaaba badan oo kale marka dabcan waxaa u tegayaa dhanna waxay ahayd markaad tegeyso dana gaara oo puntland ay leedahay oo kala dhexeeya etoobiya iyo mararka qaarkood laftigeyga aniga oo ah madaxweynihii dowladda puntland at the same time macnaheedu maaha inaana ka hadli karinin arrimaha soomaaliya aman cod ku lahayn sababto waxaa weeye puntland waa qayb kamid a dowladda federaalka ee soomaaliyeed saas daraadeed wax badan oo soomaaliya kuseeyana waan ka hadli karnaa marka markaan meel tegayo maaha inaan dhiibayo dowladnimadii soomaaliyeed in aan hoos u dhigayno calankeenii in aanu yani soomaalinimadeydii ay wax u dhimayso ma aha aniga oo qab weyn oo wanaagsan oo soomaali ah puntland madaxweynaheedii ah ayaan meel waba tegi karaa
haddii hadda aad ku adkaysataan mowqifkiina ah in aadan ka qeybgelin maamul maamul ku salaysan afar iyo bar madaxda kalena ay meeshooda ku adkaystaan sidee xaalku noqon karaa
mas-uuliyad baa saaran kulligeed mas-uuliyad bana waa saaran dowladda soomaaliyeed madaxdeedana mas-uuliyad baa saaran dowlad goboleedyada oo ama dowladaha ka tirsan dowladda federaalka oo puntland kamid tahayna mas-uuliyad baa saaran dabcan waxaa dhammaanteed ina wada saaran in qof walbaaba siyaasadda waxaa la yidhaahdaa waa garanaysaayo siyaasad walbaaba moogtahay all policies local waxaa weeye dhan waxaa la rabaa inaad u fakerto waxaa la yidhaahdo ingiriis lagu yihahdo think globally but act locally waxaa rabaa si gudna ufaker si gaarana dad baad matashaaye waxaa rabaa maslaxadooda inaad ka shaqayso marka waxaa rabnaa inaan iswaafajiyo anigu cabdooli ahaan markaan ahay cabdooli danta guuda soomaaliyeed iyo horumarkeeda iyo midii puntland ay lahay laftigeeda waxa isdidina maaha wax iswaafaqaya weeye haddaanan aaminsanayn maslax waxa puntland raadinaysa inay tahay maslaxaad soomaaliyeed laftiga kuma doodeen lakin waxaan aaminsanahay waxa aan ku doodeynaa oon ka shaqaynaynaa oo halkaan la joogaa waxa weeye in maslaxad soomaaliya isan ku jiro afar dhibic shan maslaxadda soomaliya ku jirto dowladnimo wanaagsan nidaam wanaagsan matalaad shacbi oo dhab ah isma diidayaanna wajur exclusive ma waa wax labadaba isqaadanaya weeye danta puntland iyo danta somalia labadaba
haddii maamulka koonfur galbeed juba iyo galmudug iyo dowladda federaalka ah ay istaagaan in la qaato afar iyo barkan laga cod badan yahay puntland tirada badan ma raacaysa
waxaan rajeynaya waxaan isku dayeynaa waxaan aan aan ugu kalsoonahay haddii si dhab ah oo xaqiiqo ah inta loo eego waxa maslaxadda shacbiga ku jirta la eego waxaan aaminsanahay annagu inaanu dhinaca saxda ah ee taariikhda aan taagannahay puntland ay taagan tahay waxaan aaminsanahay in waxa saxda ah la isugu imaan doono mustaqbalka hadii la yihahdo oo ah dadka soomaaliyeed fiir la yihahda maaha galmudugna waxaanay rabtaa puntland waxaanay rabtaa ama jubbaland tana rabtaa koonfur galmudug ay rabtaa wax aan rabnaa waa isku wada dadka somaal waxay rabaan waa isku wada wax weeye qof baa wuxuu rabaa dowladnimo wanaagsan dowlad wanaagsan musuqmaasuq aan lahayn iskhilaaf shacbiga dhabale ka fekeraysa caafimaadka waxbarashada kul dadka soomaaliyeed ama ha joogo luuqanaane ama ha joogo waajid ama ha joogo ceeldheer ama ha joogo boosaase waxay rabaan isku wax nabadgeliyo caafimaad fiican waxbarasho ilmahooda wanaagsan mustaqbal ka wanaagsan mustaqbalka ayago ay ay dhaxleen inay ilmahooda uga tagaan oo wanaagsan bay rabaan horumar bay rabaan jidad fiican bay rabaan dadku isku waxbay rabaan marka shacbigii in laskaga soo horjeedo laskaga dhigo in dana gaara oo kala duwan laleeyahay ma aha dadku waana isku wada maslaxad waana isku wada dan dowladnimada dhabta ah oo taa ay ku heli karaanna midda hadda la raadinayo oo four point fiveka laga raadinayo maha kuma jirto magaratay iskuol wanaagsan waxbarasho wanaagsan caafimaad wanaagsan wuxuu ku jiraa dowladnimada oo la horumariyo institutionska heerka dowladnimo oo waxa hadda ka jira soomaaliya wax ka wanaagsan oo ka fiican in la helaa loo bahay
waa mahadsantahay madaxweyne halkanaa timid maraykanka mas-uuliyiin kala duwana aragtay yaa kamida mas-uuliyiinta aad aragtay sidee soo arkaan mawqifka adigu aad taagan tahay ee ah in aan lagu salayn nidaamka awood qaybsiga soomaaliya afar iyo bar kadib marka uu dhamaado waktiga madaxweynaha hadda jira mas-uuliyiintaas aragnay hadda dadka maraykanka ahi hadda shiro galab waxaanu wada joognay oo saragnay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka linda thomas greenfield oo kasoo laabatay shirkii istanbul kana timid waa ka wada hadla arrimaha soomaaliya waana i weydiisay mowqifka puntland iyo sababta aanu u diidanahay four point fiveka runtiina wax badan bay ka garaabayaan laftigoodu way ujeedaan maogtahay marka dabcan marka waxyaaba badan in iswaafajiya ayay ka fekerayaan oo ah waktiga haray oo aada u yar iyadoo aan aan la rabinin meesha caalamkuna aysan rabinin soomaaliduna aysan raalli ka ahayn in waxa dowladda hadda jirta ama baarlamaanka hadda jira wakti loogu daro marka si loosu waafajin lahaa nidaam wanaagsan iyo waktiga hadda jira xiriirigiisa unbaanu ka wada hadlaynay laakiin ma aha fikirkani fikir puntland ku kooban way og yihiin soomaali badan oo koonfur iyo waqooyiba joogta iyo galbeed iyo bari intaba raalli kama ah waxaada lagu jiro lagu jirta
intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali saniintaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo